bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu baabu اlkiswaةi lilusaara qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlkiswaةi lilusaara baabu bayaani xukmi اlkiswati marshintii xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay lilusaara maxaabiista la marshiyo oo dhar la siiyo yacni wax cawradooda asturayo maxaa yeeley in cawradooda la arko ama la fiiriyo ma bannaana marka in cawradooda la asturo xukunkeeda ayuu u baab yahay oo waxay cawradoodii ku asturaan la siiyo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wa huwa aljucfiyu almusnadiyu qaala xadaanaa bnu cuyayna can camrin waa camr bni diinaar almaki annahu samica jaabira bna cabdillaahi can camrin samica markuu yidhaahdo annahu ayaa ku jirto laakiin la akhrinayo oon la qoraynin meesha ku qornay can camrin samica ay annahu samica jaabira bna cabdillaahi ayuu maqlay radia allaahu canhumaa qaal lamaa kaana yowma badrin maalintii beder markay ahayd utiya bilcabbaasi cabbaas ayaa lala yimid oo la keenay walam yakun calayhi hawbun iyadoo maro korkiisu aynan ahayn wax mara ah isagoo korkiisa aanay ahaynoo mara aan wadanin fa nadara anabiyu sal l salama nebigu sala allahu calayh ali wasalama wuxuu u fiiriyey lahu isaga qamiisan qamiis ayuu u eegay fa wajaduu waxay heleen qamiisa cabdillaahi bni ubay cabdullaahi bni ubay qamiiskiisa yuqdaru calayhi isaga in lagu jaangooynayo yacnii inuu la eg yahay qamiiskiisa cabdullaahi bni ubay qamiiskiisa in lala ekayn karo ayay arkeen fakasaahu الnabiyu salى اllahu عalayh walihi wasalama ayb ama yuqdaru uu dhigay yaqduruna waa dabdi waay iyadana yaqduru calayhi inuu u dhikan maayo ayb u ku jaango-an yahay lanna cabaas waa dheeraay baa leehi cabdullahi bn ubayna sidaas oo kale ayb fawajaduu waxay heleen qamiisa cabdillaahi bni ubay yaqduru calayhi inuu markaa la jaango-an yahay fakasaahu nabiyu sal l slama iyaahu nebiga waa u marshiyey maradaa ayuu markaa siiyey qamiiskaas falidaalika sidaadaa darteed ayaa nasaca anabiyu sal l slama qamiisahu nebiga qamiiskiisa uu u siibay alladii albasahu kaasoo uu u labisay markii la karfaninayo kitaabuljanaais waxaan ku soo marnay karfanta marka qamiis in laysku karfaniyo ee markuu ka hadlaayo wuxuu sheegay nebiga qamiiskiisa inuu cabdullaahi bin ubay siiyey karfanna looga dhigay karfantaa marka abaalguday ahayd adeerkiis buu mara wakhtigan beder uu siiyey qamiis nebigu marka wuxuu nacayay sala allahu calayh waali wasalam qof munaafiq inuu abaal aan loo gudin inuu ku yeesho ayb waa u guday marka qaala bnu cuyaynata kaanat lahu cinda anabiy sal l slam yadun nebiga agtiisa gacan ayaa ugu sugnayduu ku lahaa fa axabba nebigu wuxuu jeclaystay an yukaafi'ahu inuu u gudo oo uu markaa u beegtoomo maxalushaahidka iyo xadiidkii tarjamadooda waxay iska mudaabaqaynayaan fakasaahu nebiyu sal l slam iyaahu nebiga maradaa ayuu u marshiyey marka ninka maxbuuska hadde dhar in la siiyo cawradiisa uu ku asturto intay cawradiisa ay muuqan lahayd waxaa wanaagsan yacni in dhar la siiyo baabu fadli man aslama calaa yadayhi rajul baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntii ayuu u baab yahay aslama uu soo islaamay calaa yadayhi isaga gacantiisa ama sababkiisa uu ku soo islaamay rajulun nin uu ku islaamay qofkii isaga sababtiisa uu nin ku islaamay fadliga uu leeyahay caddayntiisii uu u baab yahay yb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa yacquub bn cabdiraxmaan bni muxamed bni cabdillaahi bni cabdin ilqaariy can abi xaasimin qaala ahbaranii sahlun radia allaahu canhu yacni bna sacdin waxuu ujeedaa sahlu bnu sacdin asaacidi qaala qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yowma khaybar maalintii khaybar la ucdiyanna araayata calanka waan siinayaa oon siinaya siinaya hadan berita rajulan nin ayaan siinayaa yaftaxullaahu ilaahay uu furayo calaa yadayhi gacantiisa uu ku furayo khaybar ninkaasoo yuxibu اllaha warasuulahu alle ee rasuul jecel wayuxibuhu اllahu warasuuluhu alle ee rasuulna isaga ay jecel yihiin fabaata annaasu dadkii way seexdeenoo waa baryeen leylatahum habeenkooda ay fii leylatihim habeenkooda dhexdiisa dadku way baryeen iyadoo ayuhum yucطaa iyagoo yacnii fiirfiirinayo falanqaynayo ayuhum koodii yucطaa huwa la siinayo isaga koodii la siinayo calankaasi iyagoo falanqaynaya ay dadkii baryeen habeenkii seexdeen faqadow kulluhum dhammaantood way soo ka laheen yarjuuhu isagoo xaal uu calankaa rajaynaya in loo dhiibo iyo wax kale iyo madaxtinimo iyo kama rabaane waxay ka rabaan ninkan tilmaanta la tilmaamay ayaa waxay tahay waa nin alla iyo rasuul ay jecel yihiin taas waa wax ay fiirinayaan ee saxaabada rasuulka xukun markay noqotay madaxtinimo wax kaga dheeraansho ogaa ama ka kaga fogaansho ogaa ma aynan jirin oo ma aynan jeclayn iyaga adduun iyo hadafkoodu ma uunan ahayn meeshaas waa marka meesha ay tiigsanayeen ayb faqaala nebigu waxau yidhi ayna caliyun aaway cali faqiila waxaa lagu yidhi yashtakii caynayhi labadiisa indhood ayuu ka xanuunsanayaa yani labadii indhood buu ka cabanayaa u ka sheeganayaa fabasaqa fii caynayhi nebiga labadiisii indhood buu ku candhuuf tufay wadacaa lahu waana u duceeyey fabara'a waa caafimaaday kaan lam yakun waa sidii isagooba ahayn bihi ay fiihi isaga dhexdiisa wajacun xanuunba aanu ku sugnaynba wuxuu ahaaday isagoo aan xanuunba dhexdiisa ounan ahayn fa acdaahu waa siiyey nebiga sal l slam cali buu calankii u dhiibay faqaala waxauu yidhi cali uqaatiluhum ma la dagaalamayaa xataa yakuunuu milanaa ilaa ay ka ahaadaan annagoo kale ilaa an yakuunuu milanaa annagoo kale ilaa ay ka ahaadaan miyaan la dagaalamaa faqaala nebigu sal l slam waxa uu yidhi unfud soco ayb calaa rislika yanii tartiibtaada xaal aad tartiib iyo sakiino iyo xasilooni adoo ku dheehan unfud soco calaa rislika multabisan xaal aad ku dheehan tahay ood ku sugan tahay calaa rislika xasiloonaantaada xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad degto sabadooda ilaa aad degto uma adcuuhum ila alislaam islaamka ugu yeer kadib wa akhbirhum u sheeg bimaa yajibu calayhim korkooda waxa ku waajibayo fawallaahi baan ku dhaartaye la an yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga sababkaa rajulan nin uu ku hanuuniye hal nin khayrun laka way kuu khayr way kaaga khayr badan tahay oo mid kuu khayr badan waay min an yakuuna laka inay kuu ahaadaan xumru nacam geela kuwiisa gudguduudan xoolaha kuwooda cascasee gudguduudan waa geele intay kuu ahaadaan yacnii waxaa kaaga khayr badan nin inuu sababkaa ku hanuuno wa akhbirhum u sheeg bimaa yajibu calayhim waxa korkooda ahaay markaa nebigu wuxuu meeshaa maxalushaahidka fawallaahi la an yahdiya allaahu bika rajulan wa rajulan khayrun laka min an yakun khayrun laka min an yakuuna laka xumrun nacam maxalushaahidka meeshaas hal nin marka inuu kugu soo hanuuno adiga sababtaa oo adiga dartaa uu muslim ku noqdo sababtaa uu ku islaamo yaa waxay kaaga khayr badan tahay adduun oo dhan de fadliga marka ku jira ninkii nin islaamiyo oo islaamnimada sabab ugu noqdayaa meeshii xadiidkii marka ay kaga cadlaan waxaa kaloo xadiidka aan ka qaadanaynaa maadaama kitaabuljihaad lagu soo dhex daray hadafka jihaadka laga leeyahay inay tahay addacwatu ila allah jihaadka alabiga ujeedkiisu waxaa weeyaan islaamka yacnii macnihiisa iyo yacnii aasaasiyaadkiisa in meel walba uu gaaro ayb oo meel walba markaa inuu tago yaa faa'iidadiisu ay tahay walidaalika meel walba jihaadku uu gaaray dadkiisii waxay noqdeen dad muslimay islaamnimadoodiina ay wanaagsanaatay oo iyagiina ay sii wax u sii kordhiyeen diinka ayb macnaha marka jihaadka dalabiga dacwadaa asala marka jihaadkuna waa wasiilo ayb marka asalkii iyo wasiiladii qofku inay ka qaldanta ma aha haddii asalkii la heli karo iyadoo aan wax markaasi dadkan aan lala dagaalin waa in sideedaas marka ay ku islaamaan laguna dhaafo marhadafku marka sidaas waa caqliyanna haddaad fiirisaan qolo kastee awood yeelatee xoog yeelato mabda'eeda waa faafisaa ama ha ku faafiso si yacnii silmi ah haddii si silmi ah ay u geli weyso meesha ay rabaanna xabbaday ku geliyaan wax malmuus ah waa waaqic malmuus oo la taabo karo w ayb meeshii lays yidhaahdo waxaan mabaadi'dan dadka xoogga badan ama duwalka xoogga badan mabaadi'dooda dimuqraadiyadda iyo kale haddii meel ay ku geli weyso si silmi ah ay ku geli weyso marka dambe xoog iyo dagaalaa lagu geliyaa iyo iyagii in dagaal la geliyey marka dambe ayb marka wax maahan iyagu marka gaalada islaamkaay ku dacayadeeyaan waxay yidhaahdaan jihaad dalabiya muxuu yahay in inta la duulo dad meel iska degan loo tagoo lala dagaalo yani waxaasi caqli maahanay leeyihin iyagiina waa samaynayaan marka yani qofkaani xoog markuu yeesho mabdi'iisa wuxuu rabaa meel walba inuu tago qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisa uu meel walba geynayaa adigiiba waa samaynaysaa see ugu caynaysaa dad marka ayb xabadaadaa meel walba taagan iyo taangigaaga iyo diyaaradaadaa meel walba taaganay waxayna la taagan tahay adiga qiyamkaaga iyo akhlaaqdaada iyo mabaadi'daada inaad meel walba ay tagto hadday ku tegi weyso si yacni farsamo ah si xoogay ku tegeen waa la ogsoon yahay marka jihaadka hadafkiisu waxaa weeyaan iyagu marka mabaadi'doodu cadaalad iyo raxmad iyo yacnii min cindi rabbi alcaalamiin kama imaanin laakiin yacnii dacwada islaamkaee saxiixa ah ee saxiixa ah midda saxiixaan sheegaya midda la fool xumeeyey maaha waxaan ka hadlahay waa dhici kartaa dad islaam sheeganaya inay dacwadii tashwiih ku sameeyaan laakiin dacwada islaamkaee saxiixa ah meeshii ay tagto ama si nabada ay ku tagto ama si xarbi aba ay ku tagto dadkeedu mana la dulmiyo dad wanaag ku jiray noqdaan ayb wax dulmiya islaamku isaga ma yaqaanin ayb macnahaasaa marka ku jira walidaalika dadka gobol iyaguna waxay yidhaahdaan jihaadku waa difaac bis jihaadkii dalabigaa dhan waa inkiraayan jihaadkii dalabigaana de qur-aankaa sheegay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka dalab iyo difaac labadaba ujeedku waa un dacwadaas inay faafto aasaaskii asalku towxiidka asalka dadkana marka in laga dhigo ilaahay addoommo looga dhigay u dadaalaan maahane muslimiintu in iyagu addoommo loo noqdo umadda maaha waxay u soconayaan baabu lusaaraa fi salaasili ayb baabu lusaaraa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alusaara maxaabiista fi salaasili ahaanayaan silsiladaha ku qabiran oo silsiladaha ku jira maxaabiis yacnii silsilada ku jiraan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can moxamed bni ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxauu yidhi cajiba allaahu ilaahay wuxuu la yaabay min qowmin qolo yadkhuluuna aljannata jannada gelayaan fi salaasili silsilado ku gelaya iyagoo ku dheehan silsilado iyagoo ku qabiran oo ku xirxiran dad jannada gelayo alla la yaabay la yaabkooda marka horaan usoo marnay sifatu lcajab qur-aankuna waa ku soo aroortay sunnada nebigana waa ku timi qur-aanka fii suurati saafaadi uga soo aroortay oo ilaahay wuxuu yidhi bal cajibtu wayaskharuun qiraa'o marka mutawaatir oo sabciya ah yaa sidaas oo bal cajibtu wayaskharuun markaa ilaahay markaa damiirka uu noqonay waaa sunnadiina waa tanaa marka cajabku tilmaamahaas ilaahay buu la mid yahay sida tilmaamaha wixii laga yidhaahdaa isagana laga dhahayaa samiic basiir waxa laga dhaho ayaa cajibana laga dhahayaa oo leysa annagoo marka ictiqaadsan laysa ka milihi shay-un wahuwa samiic lbasiir cajabka hadda ilaahay cajab makhluuq ku shabihi mayno cajib allaahu min qowmin yadkhuluuna aljannata fi salaasil laakiin hadda xadiidkan hadda maxaabiis ma sheegin maxaabiis isagu ma uunan ka hadlin ayb taqdiirku laakiin waxaa weeyaan yadkhuluuna aljannata jannaday galaayaan wa kaanuu qabla an yuslimuu intaynan soo islaamin ka horna waxay ku sugnaayeen fi salaasili katiinado iyo silsilado macnaha saas oo xadiidka saasaa loo qadaraya ee jannada iyagoo katiinaysan qofna lama gelinayo laakiin waxay ku islaameen sabab waxaa u noqday qafaalkii lasoo qafaalay masalo kale marka meesha ka soo baxayso oo masalada meeshaa ka soo baxayso waxay tahay ee nin la qasbay islaamkiisu ma ansaxa gaalka haddii hadda la qasbo isagoon dooranin islaamku hadduu yidhaah waa islaamay uu saa ku islaamo ikraah qofkana kuma gaaloobo kumana islaamayo qofka mukraha axkaam male isaga ilaa masaa'il yaryar maaha dabaday sidaa tahay ninkaani marka isagoo la qasbay soo islaamay islaamnimadiisii say u ansaxdeen culimmada waxay leeyihiin isagoo gaalaa lasoo qabtay maxbuusou noqday ama addoonuu noqday muslimiintii iyo dacwadoodiibuu arkay kadib uu iska islaamay ninkan marka sababka lagu keenay laakiin waa birtaas yacni waa waa silsiladahaas maahan yacni isagoo mukrah oo waa lagu dilay haddii kale islaam waa iska islaamay intuu yidhi sidaa uu ku dhintay maaha sidaa waxba kuma ansaxayo baabu fadli man aslama min ahli اlkitaabayn baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntii buu u baab yahay aslama islaamay min ahli اlkitaabayni oo ahlukitaabeynka ka mid ah yahuud iyo nasaare ka mid ah qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniy qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna qaala xadaanaa saalixu bnu xay abuu xasan ninkan xay waa awowgiis waxaa la yidhaha saalix ibnu saalix ibni xay imaam axmed waa iqeeyey cijlina sidoo kale wawahaqahu abu cabdillaahi alcijli akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub sita qaala samictu الshacbiya caamir bnu sharaaxiil ashacbi weyaan yaquulu isagoo dhahayaan maqlay xadaanii abu burdata anahu samica abaahu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal ثalaaثaة saddex yu'towna ajrahum ajrigooda ayaa la siinayaa maratayni laba jeer alrajulu ninka takuunu lahu اlamatu waa qofka ay u ahaanayso addoon fa yucallimuhaa wax baraayo fa yuxsinu tacliimahaa waxbariddeedana wanaajinayo hagaajinayo wa yu'addibuhaa edbinaayo fa yuxsinu hagaajinayo ta'diibahaa edbinteeda tarbiyadeeda hagaajinayo marka cilmiga iyo adabku waa isla socdaan adabka aan cilmigu haduusan aadaab lahayn wax macnaa badan ma yeelanayo ninkan waxbuu baray tarbiyadeedii kale iyo aadaabteediina waa hagaajiyey fayatasawajuhaa guursanaayo falahu ajraani laba ajar buu leeyahay wa mu'minu ahli اlkitaab ahlu kitaabka mu'minkooda alladii kaana kaasoo ahaa mu'minan mu'min ahaa uma aamana biاnnabiyi sal ly slam dabadeedna nebigiisa nebi moxamed rumeeyey sal l slam awal nebigiisiibuu rumaysnaa markuu nebi moxamed yimidna wuu rumeeyey awal yahuudi kirishtaan buu ahaa yahuudi buu nabi muuseu rumaysnaa markii nebi moxamed risaaladiisa ou maqlay waa islaamay ninkaa marka laba ajar buu leeyahay falahu ajraani laba ajar baa u sugnaatay waalcabd marka maxalushaahidka meeshaas haddii marka hadda kitaabkan maxaa loogu soo dhex daray marka kitaabuuljihaad waxaa loogu soo dhex daray waxay tahay yacni ahlu kitaabka iyo mushrikiinta yacnii maadaama jihaadka uu dacwo yahay dacwada ahlu kitaabka aad aham u sii aan bacd ahlilcilmina waxay yidhahdeen iyaga jihaadkooda yaa ka fadli badan jihaadka mushrikiinta lala gelaya cawaamta iska cawaamta lacalla marka inuu siyaabahaas ugu soo daray waalcabdu aladii yu-addii xaqa allaahi iyo addoonka ilaahay xaqiisa gudanaayo wayansaxu lisayidihi sayidkiisana daacad u ah uma qaala isaguna laba ajar buu leeyahay xaqii allana waa gutay ajar xaqii sayidkiisiina waa gutay ajar kale uma qaala shacbiyu shacbi waxa uu yidhi wa acdaytukahaa wuxuu ku leeyahay shacbi sidaas saalixu bnu xay wa acdaytukahaa waan ku siiyey buu yidhi sunnadan ama xadiidkan bikayri shayin wax la-aan lacag la-aan iyo ujuuro la-aan ayaan ku siiyey yidhi sunnadan xadiidkan qaado waqad kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray yarxalu inuu soo rixlaysanayo fii ahwana minhaa masaladan cilmigan ama masaladan wax ka yar ayuu usoo rixlaysanayay ila almadiinati ilaa madiina madiine xaggeeda ayuu masaladan ka yar usoo aadi jiray qofku intuu geeliisii soo fuulo masaafo dheer usoo galo ayuu hal mas'alo tan waaba saddex mas'alo iyo ka badan banaan ayaa laga qaadanaya marka shacabi wuxuu le orod iska qaado waxna kaama rabo lacag la-aan ku qaado intan ka yaraa waxaa looga imaaloo soo aadi jiray madiina mararka qaar marka way fiican tahay qofka caalimka ah qofka uu u faa'iideeyo inuu tuso cilmiga ahmiyada uu leeyahay faa'iidada uu siinayo inuu u sheego inay wax weyn ay tahay daruuri waayo mararka qaarkood nacam leanna dadkii zamankaas haddii lagu baraarujinayo oo dad cilmiga jecel ahaa oo dad innaga naga fiican ahaa annaga maxaa u malaynaya markaqofkiiba marka zamankaani wuxuu moodayaaba qofka uu ka faa'iidaysanayo inuu dan ku qabo ayb dabcan marka daalibka iyo ninka yacni wax faa'iideynayo labaduu faa'iido waa qabaan oo nin walba waxbuu baranaa dhinac marka laga feeriyo ajarna waa helayaan labadooda hadday ajar tirsadaan laakiin waxaa foolxumaa ardaygu inuu isu maleeyo inuu abaal u haayo ama ixsaan uu u haayo qofkaan waxbarayo ayb qofkii marka wuxuu leeyahay aniga xalqadaas ma rabo ma tegaayo ma u camirayo uu leeyahay qofkaas yani ninkan waxbaa bartay isaga haddaa u camirtay haddaadan u camirin wax a kala maqan tahay maanta malen ajarna adi u kordhin maysid adduunye ma siinaysid cilmi hadda ka maqanoo adiga markaad meesha joogto uu helaayana ma jiran ayb haddii hal qof uu wax u sheegay isaga wixiisi waa gaaraan ayb laakiin qofka faa'iida la'aanta taagan oo aan cidna ka faa'iidaysanaynin isagaa wuxuu ku duqoobayaa jahli ayb jahli qofku inuu ku weynaadana wax fiican maaha walidaalika ninka dadka baraayo qur'aanka ama sunnada nebiga baraayo wax weynuu dadka baraayo mararka qaar marka inuu yidhaahdo war faa'iidadan waa weyn tahay qaado waxaa laga yaabaa inaadan meel kale ka helin waa dhihi karaa kutubtana waa ku aragnaa badanaa ibnulqayim kutubo fara badanoo uu qoray muqadamaadkooda waxaa ku arkaysaa wuxuu leeyahay fa yaa ayuha alqaari'u warniyow kitaabkan akhrisanayo laka gunmuhu wa calaa mu'allifihi gurmuhu adiga kitaabkan faa'iidadiisa daldalanaysa ayuu yidhaahdaa ninka allifayna mas-uuliyaddiisuu qaadanana haddii wax ka qaldamaan haddii kal yacni waxuu tusaa isaga waxa la siinaayo iyo culayska ninkan ku taagan iyuu baraarujina mararka qaar wuxuu yidhaha kitaabkan ama faa'iidooyinkan oo kale rubamaa musanafaad inaadan ka helin uu leeyahay marka faan maaha marka waxyaabahaas markii kutubta lagu arko ama sidaan oo kale culummadu ay leeyihiin faan inaynan ahayn marka sidaa marka in loo qaato ayb baabu ahli اdaari yubayatuuna fayusaabu اlwildaanu wاdaraariyi baabu bayaani xukmi ahli daari daar dadkood xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay yubayatuuna la miraayo yacnii dad meel degan oo habeennimo lagu duulayo xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay yani ma lagu duuli karaa ma sameeyo fayusaabu اlwildaanu wاdaraariyi oo markaa la asiibaayo ilmihii yaryaraa dhallaankii iyo wadaraarii iyo naagihii iyo dadkii ducafada ahaa ayb bayaatan bukhaari caadadiisa marka waxay tahay tarjamada erey ku jira markuu sheego ereygaasoo qur-aanka wixii kaga jira ayuu sheegaa bayaatan ayb wuxuu leeyahay leylan waa habeen suurat alacraaf iyo suuratu yuunus iyo waa ku jiraan wlow ana ahla اlqurى aamanuu wاtaqow lafatxna calayhim barakaati min الsamaaءi wاlardi walakin kadabuu faأkhadnaahum bima kanuu yagsibuun afaamina ahlu اlqurى an yaأtiyahum ba'suna bayaata whm naa'imuun lanubayitannahu suuraة namli waa iyadana ay leylan xilli habeenaan miraynaa bayata iyadana bayata طaa'ifatu ay leylan kulligood marka waa mir soomaaliga waxaa lagu yihahdaa qoladaas waa la miray cuntada haddii habeenkii loo soo kaco waa la mirtay mirtaasay u soomaalidana dhahaan qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaana الzuhriyu can cubaydillaahi can ibni cabaasin can isacbi bni jahaamata radia allaahu canhum qaal mara binnabiyu sala اllahu alayh waali wasalam bilabwaa nebigaa wuxuu igu soo maray abwaa aw biwaddaan fasu'ila can ahli اdaari nebiga waxaa la su'aalay dad yubayatuuna la mirayo min almushrikiina kuwaasoo mushrikiin ah fa yusaabu min nisaa'ihim naagahoodii baa la asiibayaa wadaraariihi iyo wadaraariyihim caruurtooda naagihii iyo ilmihii ayaa ay ku dhacaysaa ciqaabaa ku dhacaya ile habeen waayo waa mugdi looma jeedo naagihii ilmihii baa markaa birti ay gaaraysaa qaala nebigu waxa uu yidhi hum minhum hum naaguhu iyo ilmaha minhum iyagay ka mid yihiin qoladaas dadkooda waaweyn ayay ka mid yihiin wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahay laa ximaa ila lilaahi walirasuulihi sala allahu calayhi wasalam jumladan dambe waa soo marnay wa can izuhriyi annahu samica cubayd allahi can ibni cabaas qaala xadaana sacbu fi daraari kaana camrun camar wuxuu ahaa camr bnu dinaar wa yuxadiunaa can ibni shihaab can اnabiy sal slam yani camr bnu dinaar mararka qaar xadiidka mursal ahaan ayuu werinaya isagoo mursalo werinaya laakiin riwaayadan yacni mararka qaar sidaan inuu yidhaahdo bacdu ruwaa saanay uga wariyeen qaarna isagoo mutasilay wariyeen fasamicnaahu min الzuhriyi qaal akhbaranii cubaydillaahi can ibni cabaas can الsacb qaala hum minhum walam yaqul kama qaala camru hum min aabaa'ihim ayb masalada yani waxaa laga qaadanayaa dhowr waxyaabood awalan hum minhumtaa waxaa laga fahmaa marka ugu horayso ilmaha yaryarkaa ee gaalada xagga xugunka adduunyada waa gaalo xugunka adduunya kan aakhira ma aha ilmaha yaryar ee gaalada ay dhaleen qofkii waalidkiisa iyo aabiyihii nasaaro ay yihiin maalan isagu muxuu noqonaa marka maxaa la dhahaya waa nasraani isaga xugunka yacnii adduunyada xukunka adduunyada markaan leenahay waxaan ka wadnaa maalan haddii uu dhintoo kale qabuurahaas gaaladaa la ysaga duugayaa haddii maalan yacnii uu dhintoo kale qof muslima qaraabo ay la-ahayd ma dhexlaayo leanna ninkan waxaa laga ictibaarinayaa inuu yahay aabbihiis inuu marka iyo waalidkiis dhaay isaga laakiin aakhira markuu taga ma la cadaabaa ma la cadaabaya sida xoogga badan jannaday gelayaan xadiidkii dheeraa qisadii nebiyullaahi ibraahim sida laga fahmaya inkastoo khilaafna masalada uu ku jiro ayb waa ficla sidoo kale yacnii qofku haddii hooyadii iyo aabbihii muslimiin ay yihiin ilmuhuna waa muslimiin gadaal wuxuu ka noqon doona lama oga laakiin intaas uu yar yahay muslimnimaa looga xisaabtama taas iyadu waa hadii mas'ala mas'alada labaadna waxaa laga qaadanaya xadiidku daahirkiisa oo tusaa gaalada habeen in la miro oo markaa yacnii ilmihiiyo naagihii la laayo nebiga markii la su-aalay wuxuu yidhi hum minhum waxaad moodaa marka inuu fasaxaayo laakiin markaas la fasaxayo waa goormee waa haddaan ilmaha iyo naagaha loo qasdaynin iyagoon loo qasdaynin ay ku dhacdo birta markaas iyagu markaa de dadkaasay xisaaban yihiin shardi kalena meesha waa ku jiraayo waa inay dacwadu gaartay haddii dacwada ay gaartay ha waa la miri karaa iyagoon iska jirin waa la gooli karaa haddii laakiin aynan dacwadiiba hore u gaarin dhaqanka rasuulku wuxuu ahaa inuu dhegaysto bal aadaan inuu ka maqlayo in kale hadduu aadaan ka waayo de horena ay dacwada u gaartay markaasuu la dagaalami jiray haddii kale cali waa tii uu yidhi dacwada gaarsii mid saddexaadna waxay tahay haddii laga maarmi karo oo ilmahan yararka iyo naagahan inta la sooco kuwana lala dagaalami karo horta waa in saas la yeelo waa in daruura marka ay sidaas ku timaado macaanidaasaa marka ku jirta ayb halkan marka wuxuu leeyahay ومعنى البيات المراد في ومعنى طيب المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل قال إن هبين لويرره بحيث لا يميز بين أفرادهم مال أن لك لسوعي كريم إيا أفراد دودة طيب عاكلوا تلمام ماشان مركي ابن حجر طيب naagaha iyo dilkooda iyo ilmaha iyo iyagu aslan ma bannaano oo nebi nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu reebay nin qowsaar iska ah iyo nin ar yacnii waayeelo duqa iyo nin kiniisad ku jiro raahiba iyo nin markaa naag iyo ilmo iyo kuwii halkaas inaan la dilin haddii laakiin naagtu ay dagaalamayso oy ciidan tahay waa la dilaa markaas leanna nebiga sala allahu calayh waali wasalam naag kala taallo oo la laayey ayuu ku arkay ixdaa khasawaatihi la dilay markaasuu wuxuu yidhi maxaa loo dilay naagta maa kaanat haadihi lituqaatil maa kaanat haadihi lituqaatil middaani ma aynan dagaalamaynin maxaa loo dilayaa meeshaa marka maxaa laga fahmaya hadday dagaalamaysa inuu xukunka ka duwan yahay ayb dadka waayeelka iyagana yaan la dilin la leeyahay waa haddaynan ra'yi iyo gacan haddaynan dagaalka ku lahayn laakiin ra'yiga dagaalkuba hadduu ayaga ka socdo markaas in la laayo dhib ma laha maxaa yeele mafsadada ugu badanba waa asaga kuwan dagaalama yaryarka iyo isaga caqliga iyo farsamada dhan ninkan gadaal fadhiya way taas iyadana marka waa haddaynan sidaas ahayn waayo marka aan la taabanaynin ayb xadiidku wuxuu daliil u yahay oo fi lxadiidi daliilun calaa jawaazi alcamali bilcaam xataa yarida alkhaas waxaa laga qaadanaa buu yidhi xadiidku cumuumkiisa in loogu camal falaa ilaa uu khaas soo arooro لأن الصحاaبة تتaمaسkوا بالcmuuمaaت الdالة عalى qaتل أهلi الشhirki صaxaabadu waxay qabsadeen cumuumaadka in muشhrikiinta la dili karo dagaal lagu dili karo iyay qabsadeen ayaga ثuma نahى النبiyu sal اه sلم عan qaتل النساء وصiبيان markaasuu nebiga naagaha ilmaha reebay fakhasa ذalika الcmuuم kaagaas marka cumuumkiiba u khasisay iyagu awal waxay haysteen muشhrig in la dili karo cumuumka isaga socdeen lama eedaynin marka kadib waxaa timid ilmihii naagihii inaan la laynin waa la khasisay marka mushrikiinba ha aadaan inaan la laynin waa sidaas marka iyada wayaxtamilu an yustadala bihi calaa jawaazi taakhiiri اlbayaani can waqti اlkhitaabi ilaa waqti اlxaaja ayb macnahaasuu marka halkan ku tilmaama marka de caqliguna waa keena caqliga ilmihii naaga in la laayo ma keenayo caqliga saliimka wuxuu keenaya ilmaha inaagaha inaan la layno qofku marka laakiin gariib waxaa ah gaalada iyagu markaan waxaasoo kale markay sameeyaan waa inkiraayaan waa inkiraan iyaga leanna waxay ogyihiin caqli ahaan waxaan inay foolxumo tahay waxaa la yaable mararka qaar waxaa arkaysaa qof muslima waxaasoo kaleu samaynaa waxaa laga yaabaa inuu sheego ama uu ku faano bannaan ma fiicna saas haddii ay dagaalamayaan waa gaar oo markaas waxaad leedahay nin daga qof dagaalamayaan dilay baa leedahay taas marka gar wa sharcan wa caqlan labadaba laakiin qofkii mana dagaalamayo waana daciif dilkiisu marka sharcina ma amrin caqligiina kuma toosna taasi marka waxay keenay guuldarro iyo dhib unbay siyaadinayna baabu qatli الsibyaani fi اlxarbi baabu bayaani xukmi qatli الsibyaani ilmihii dilkooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa dagaalka in ilmihii lagu dilo qaala xadaثana axmed bnu yunus wahuwa اlyarbuuciyu qaala akhbarana leyt can naaficin ana cabdاllaahi radia allahu canhu ahbarahu ana imra'atan haweeney wujidad waa la helay fii bacdi maqaasi nebiyi sal l slam nebiga duulaamadiisa qaar ka mid a maqtuulatan xaal ay tahay iyadoo la dilay tu la dilay ay tahay fa ankara rasuulu llahi sal l slam nebigu waa inkiray markaa qatla annisaa'i waasibyaan naagaha iyo ilmaha dilkoodu nebigu waa inkiray sal allahu calayh ali wasalam marka naagihii ilmihii marka wasibyaanidaasu ka raba ayb inaan ilmihiina la laynaynin naagihiina marka iyadana xadiidku u sheegay naagtu laakiin uu keeni doonaa baabu qatli nisaa'i fi lxarbi naagaha dilkooda xugug ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahiim wahuwa isxaaq ibnu raahuuya qaala qultu liabii usaamata ayaan waxaan ku idhi xadaakum cubaydullaahi cubaydullahi bni cumar baa wuxuu idiin sheegay waa qira'a marka qira'a cala shaykh can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal wujidat imra'atu naag ayaa la helay maqtuulatan xaal ay tahay mid la dilay ama maqtuulatun wujidat waxaa la helay imra'atun dhan naag naagta oo maqtuulatun la dilay fii bacdi maqaasi rasuuli llahi sal l slam fanahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can qatli اnnisaai wasibyaan naagaha iyo ilmaha dilkooda ayuu reebay riwaayana waxay leedahay muslim iyo ay warinaya maa kaanat haadihi lituqaatil midaani ma aynan dagaalanteen ma dagaalamaynin marka haddaynan dagaalamaynin in layska dhaafo naagtii nebiga sumaysay ee hilibka sunta u marisay nebigu markuu cunay yacnii garabka uu u sheegay waatii lasoo qabtay nebiga saa iska cafiyey bacdi riwaayaadkana waxay leeyihiin nin kalaa ku dhintay oo ascad ibnu zuraara bara ibnu macruur albaraa ibnu macruur ninuu dhalay yaa ku dhintay markaasaa naagtii markaas la dilay naag waa yaan la dilin ma la dhahayo markaa ilaa iyadaba qofay dishay ma ogtahay markaa ayb hadday wax disho ama dagaalanto xugunka si kaloo noqon waxaa kaloo ka duwan hadda kufri baan ka hadlaynaa naag oo kufri ama shirki ku dhex jirto kufrigu noociis nooc ka midoo yacni kufriga riddada maalan naagtii diintii bayba ka baxday ma la dilaayo maya markaas waa la dilaayo naagnimo ma loo dhaafayo leanna xadiidka nebigu wuxuu leey man baddala diinahu faqtuluuhu man naagtii marka mankaasay soo gelaysaa abuu xaniifa laakiin wuxuu leeya naag hadday ridoodo ma la dilaayo sababtoo ah axaadiistaanuu keenaa isaga marka nahaa rasuulu lah sal l slam can qatli الnisaa'i wasibyaanuu keena ee kuwan la sheegaayo waa gaaladii asalka ah gaalkan marka diinka ka baxay isagoo naag iyo nin looma kala qaadayo baabun ay haada kani baabun baab weyaan laa yucadabu lama cadaabo qof bicadaab illaahi ilaahay cadaabkiisa laguma cadaabo yani ilaahay cadaabkiisa qof laguma cadaabo dab wax laguma ciqaabo qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid whuwa abu rajaء albaqlaniyu qaala xadaana leytu can bukayri can sulaymaana bni yasaari can abi hurayrata radia allahu canhu anahu qaal bacanaa rasuulu lahi sal l slam nebigaana diray fii bacin ayuu nala fii bacin ilaalo ama dad uu diraayo dhexdeed ayuu nagu diray faqaala waxau yidhi in wajadtum fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel haddaad heshaan ood aragtaan faaxriquuhumaa guba binaari dabku guba labadaa nin waxay ahaayeen baa layidhi laba nin oo marka markii zaynab gabadhii rasuulka sal l salam zaynab binti rasuulillaahi markii ninkeeda uu soo diray inay madiino iska tagto hijrooto hasheedii iyadoo fuushan ayay hashiibay marka kilida iyo ka dureen markaasay ka dhacday hashii oy marka ku jabtay oy ku dhibaatootay marka ninka gabar marka sidaas yeelayo meel socoto yacni ka tuuraayo ratigi iyo ka xooray oo dhibkaas gaarsiiyey dagaalna hadda aan kula jirin kufrigiisu waa kufri iyo ziyaado waay weliba ayb kufri iyo marka iyo ziyaado waay leanna maxaa yeelay cuquubaadka nebigu markaad fiiriso siirada rasuulka gaalada laftirkooda isku si uma ciqaabaynin nebiga sal l slam kuwo waxaa jiray uu yidhi kacbada hadday ay ku dheggan yihiin hala dilo nebigu uu yidhi sal l slam cabdullaahi bin abi sarxi ninkii la dhihi jiray ee cusmaan ku hooyada ah markii la keenay cusmaan uu keenay waa tii yaa rasuul allah la baayactan buu yidhi cabdullaahi wuu islaamayaay nebigu waa ka jees jeestay waa ka jees jeestay waa ka markii dambe nebigu waa la mubaayac markaasuu wuxuu yidhi alaysa yani nin rashiid oo dhug badan miyounan idinku jirin oo ninkan markaan ka jees jeestay inta arko dilo markaase waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay maxaad noogu ishaari weyse unbis isha maxaad nooga ishaari weyse markaasuu nebigu wuxuu yidhi maya nebi il wax khayaanaysa ma lahan wuxuu si cadaan u sheegayaa ama waxaa weeyaan yani il wax khayaanta nebi male buu yidhi nebiga sal slam ninkaa marka muxuu uga jees jeesanaya rasuulka sal l slam kufrigiisa wuxuu ahaa iidaaa la socday kan hadda kufrigiisu iidaaa la socday dhib kufri iyo dhib isku daran ninbaa intuu gaal iska yahy haddana dhib kale aan lahayn isku mid maahan kaas iyo midka dhibka badan nimankii nebiga halihiisii markii la maalay intay caanihii iyo kaadidii iyo wixii markay cabeenay caafimaadeen qowsaarkiina dilay geelina dhacay gaalnimona ku darsaday nebigu ciqaab adaga uu ciqaabay xataa tooba ma weydiinin rasuulka calayh isalaatu wasalaam min hunaa marka shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu qariraa qofka yacni murtadka istitaabaa la weydiiyaa marka la leeyahay murtad kasta ma aha qaar baan tooba xataa la su-aalaynin kuwana waxaa weeyaan kan towbada la weydiinayana waa kuwa noocyo kale meesheeda markaan gaarnaan baxtigeeda gaari doona ninkaani marka laba ninoo dhibkaas samaysay bay ahaayeen hadaad heshaan nimankaa aragtaan naar dabku guba buu yidhi uma qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxauu yidhi xiina aradna alkhuruuja bixitaankii markaan doonnay innii amartukum waxaan idin amray an tuxariquu fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel inaad gubtaan wa ina annaara dabkuna laa yucadibu biha ila allah ilaahay unbaa wax ku cadaaba fain wajadtumuuhumaa haddaad aragtaan faqtuluuhumaa dila qال xdثna علي بن cبdاللaahi qال xadثna سفyاn عن أyuuba عan ckrmة أنa عaليa رadي الله عanه عalي xarqa qowma dad ayuu gubay fabalغa بna cabaas cabdاللahi بn cabaasaa maqlay ay gaartay faqaala waxa uu yidhi low kuntu haddaan ahaan lahaa أna aniga badlahu khabarkii kaanada meeshaasu dhacaa low kuntu ana anigu haddaan ahaan lahaa badlahu cali bedelkiisa haddaan aniga joogi lahaa lam uxariqhum ma aanan gubeen لأن النبya slى الlه عليه وaلي وsلم nebigu qaala waxa uu yidhi laa تucadibuu bcadاab الlah ilaahay cadaabkiisa wax ku cadaabinina ayuu yidhi walaqatltهm waan dili lahaa kama qaala النbiyu sl اه sلم man badla diinahu faqtuluuه xadiikan marka wxuu tilmaamaya macnihii loo terjamay in cadaabka alle ee naar ah inaan waxba lagu ciqaabaynin ibn xajar marka wuxuu yihi wاkhtalafa الslfu fi التaxriiq slfku waxay isku khilaafeen gubidda fakariha dalika cumaru wabnu cabaas wagayruhumaa muطlaqan cumar iyo ibnu cabaas way kahdeen muطlaqan sawaaء kaana dalika bisababi kufrin aw fii xaali muqaatalatin aw kaana qisaasan wuxuu leeyahay cumar iyo ibnu cabaas iyagu waxay ku tageen muطlaqanba in arrinkaas la karaahaysanayo ama gaalnimo darteed ha loo gubo ama dagaal iyaga yani muslimka iyo gaaladiiya dagaalama dab in la isticmaalo way naceen ow kaana qisaasan ama isagiibaaba wuxuu wax ku gubay qisaas isagiibaa dab wax ku gubay isagana dab ma lagu gubaya marka qisaas ahaan ma loogu gubaya way diideen iyaga waajaazahu caliyun wakhaalid bnu اlwaliid wagayruhumaa cali iyo khaalidna waa banneeyeen wasayaأtii maa yatacallaqu bilqisaasi qariiban waa imaan doonaa qisaasta wax ku tacalluq xadiid ilcuraniyiin ayuu ku keena ayb wuxuu yidhi waqaala almuhallab laysa hada الnahyu calى الtaxriimi bal calى sabiili tawaaduc nahyigan ilaahay unbaa wax ku cadaabay ha ku cadaabinina cadaab alleh waa nahyi oo calىa sabiili tawaaduc taxriim ma ah wayadulu calىa jawaazi taxriiqina waxaa ku tusaa ficlu الصaxaaba waqad samla الnabiyu sal ا l slam acyuna alcuraniyiina biاlxadiid اlmaxmiy bir la kululeeyey ee dab la geliyo iyo indhaha uga musmaaray nimankii curaniyiinta ahaa nebiga saasuu sameeyey buu leeyahay waqad xaraqa abuu bakrin albuqaata binnaar dadkii buqaata abuubakar dab ayuu ku gubay bixadrati saxaaba wa xaraqa khaalid bnu lwaliid binnaari naasan min ahli ridda khaalidna dad ridoobay ayuu dab ku gubay wa akharu culamaa'i almadiina yujiizuuna taxriiqa alxusuuni waalmaraakibi calaa ahliha qaalahu nawowiyu walwsaaciyu akaru ahlilmadiinana waxay dhaheen doonta ciidanka gaalada ay ku jiraan iyo dhufaysyada iyo kale dab waa lgu waa lagu burburin karaa waa lagu jejebin karaa wa qaala bnu lmunayir wagayruhu laa xujata fima dukira liljawaas intaasba bannaanaansho xujo uma ah lianna qisata alcuraniyiina kaanat qisaasan curaniyiintu qisadooda waxay ahayd qisaas iyagaa musmaar inta kululaystay indhaha uga bixiyeen dadkii ninkii raacigii rasuulka marka qisaas ahaanaa loogu sameeyey ow mansuukhatan ama waaba la nasakhay kamaa taqadama wtajwiizu صaxaabiyi abubakaraa sameeyey iyo khaalidaa sameeyeyna mucaaradu bimanci صaxaabiyin aakhar intana cumar iyo ibnu cabaasaa diidan marka صaxaabiga ijtihaadkiisu hadduu saan keenay صaxaabi kalena waa diidan yahay masaladii marka maxay noqonaya in daliilka dib loogu laabto ayb wa qisaة اlxusuuni wاlmaraakibina xusuun iyo maraakib yani dhufaysyada iyo doomaha iyo in wax lagu rido dab lagu tuurana muqayadatun bidaruurati iyadana waxaa lagu qadaraa daruuro markay timaado muqayadatun bidaruurati ilaa dalika idaa tacayana طariiqan lildafari bilcaduwi si kale haddii loo heli waayo cadowga haddii cadowgaas ou fakadana muslimku dhib uu ku imaanayo ee markaasi dab ha laga badiyo waa daruuray ku qaydan tahay buu leeyahay ma laga qaadanayo in dadka dab lagu ciqaabi karo dab layska gelin karo ma lagu ciqaabayo ayb dadkan baainiyada dab wax ku ciqaabi jiray allah mustacaan nimankii faadimiyiinta masar xukumi jiray muddo muddada dheer xukumi jiray yaa waxay culummada intay soo qabtaanay saliid iyo dab dhexda ka geli jireen weliba waxay dhihi jireen niman nasaare ah iyo niman yahuuda u ciqaabi jiray dadka nimankaas balfeere yani culummada islaamkana waxay qoreen islaamnimo inay beri ka yihiin kuwaas nasabka ay sheeganayaanna been inay tahay majuusna inay yihiin nimankaas marka waxyaabaha yaab kale marka culimmadana mowqif adagay ka istaageen bacdi ahlilcilmi iyo nin intay soo qabteen waxay yidhaahdeen adiga miyaa ninka dhahaayo toban warmood ninkii haysto sagaal cubaydiyiinta ha ku dhufto faadimiyiinta halna gaalada meel ha u dhigto adiga maa yidhiyay dhahay markaasuu wuxuu yidhi ma dhihin sidaas adiga waxaan yidhi yidhi sagaal faadimiyiinta ha ku dhufto halka kalena iyagaa ku dhufto saasaan erimarkaasay intay qabteen ayay u dhiibeen ninkii jallaadka u ahaa yahuudiga ah bay u dhiibeen dab karkaraayo dalaq ku siiyeen saliid karkaraysa ama biyo karkaraayo iyay dalaq ku dhex siiyeen marka nimankaas baatiniyay ahaayeen faadimiyiinta islaamnimo iyo diinna shaqa kuma lahayn bal bukhaariga iyo muslimka iyo kutubta xadiidka markii ayaga laga xoreeyey masar dowla alayuubiya ay timid ayaa saxiixulbukhaari in masar lagu dhex akhriyey ay bilaabateeninka xadiidka rasuulka la diriraayo yani diinka ou haayo maxay tahay waa nimanka marka bidac fara badan keenay ixtifaalkan mawlidka iyo waxaas nimanka laga keenay dadaa marka dad fiican u haysto ayb marka wuxuu leeyahay masaladaas iyada marka fikigeeda sidaasuu ibnu xajar sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ayb fawaa'idow marka kaleu ka bixiyey meelahan haahay aada u faa'iido badan ayb wuxuu yidhi wafi lxadiidi meeshaas fiiri wafi lxadiidi jawaazu اlxukmi bishayi ijtihaadan uma arujuucu canhu waxaa laga qaadanaya buu xadiidka ku sugan inay bannaan tahay shay in ijtihaad lagu xukumo kadibna laga laabto laga laaban karo oo yacni waxuu leey nebigu markii hore wuxuu yidhi dadkaani dab ku guba markii dambena waa soo celiyey iska dhaaf uu yidhi ilaahay baa dab wax ku ciqaabee dila haddaad aragtaan wafiihi istixbaabu dikri اdaliili cinda alxukmi lirafci اlilbaasi walistinayb waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi marka xugun la sheegaya daliilka in la raaciyo si qofka shakiga iyo looga bixiyo oo uu aad yaqiin u helo wاlistinaabatu fi lxuduudi xuduudda in la isaga naa'ib noqon karo oo yacnii hebe ninka imaamkaa inuu dhihi karo orado bax ciqaabtaas ninkaas ku soo fuli ayb wa anna tuula الzamaani laa yarfacu اlcuquubata canman yastaxiquhaa wuxuu yidhi wakhtiga dheeraantiisu qofka cuquubada kama rido qofkii cuquubada mutaystay waxaa laga wadaa labadaa nin ee hadda nebigu uu leeyahay ha la dilo wakhti dheer ka hor ayay zaynab sidaas ku sameeyeen marka jariimadoodii baa horreysay ciqaabtii baa dembeysay wax badan marka ninku hadduu hadda ka hor dad laayey maalan toban sano ka bacdi inta maxkamad lasoo saaro waa lagu qisaas waa lagu samaynaya ee la dhihi maayo toban sano ka horay ahayd ha layska dhaafay iyo ma jirta wa fiihi karaahatu qatli mitli lburguuhi binnaar waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi boodada iyo kale in dab lagu rido oo dab lagu gubaa in karaaha ay tahay san fiicnayn maxaa yeelay de ilaahay baa dab wax ku ciqaabaa leeyay qofna inaan xayawaan walaa dad inaan lagu ciqaabin wa fiihi nasku sunnati bisunnati wahuwa itifaaq sunno in sunno lagu nasakhayo leanna markii hore nebiga uu yidhi dabku guba sunnay noqonayso marka dambena sunno wa fiihi mashruuciyatu tawdiici lmusaafiri lilakaabiri ayb waxaa laga qaadanaa buu yidhi mashruuciyatu tawdiici lmusaafiri lilakaabiri ahli beladihi ninka weyn yacnii ninka musaafirkaa inuu sagootiyo dadka akaabirta ee beledkiisa isagu inuu sagootiyo watawdiicu wa tawdiici asxaabihi lahu asxaabtiisana inay isaga sagootiyaan aa soo marnay marka sagootintu meeshay ku imaanayso wa fiihi jawaazu naskhi اlxukmi qabla alcamali bihi shay intaan lagu camal falin waa la nasakhi karaa lanna labadaa nin soo gubaa la yidhi iyagoon weli ku camal falin baa haddana laga nasakhay masaa-ishaas dhan baa ku jirta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan faimaa manan bacdu waimaa fidaaa faimaa manan faimaa tamunuuna oad galladayanaysaan manan galladaysi bacdu dagaalkaa ka gadaale waimaa fidaaan waimaa tafduunahum waad furanaysaan ama tufaaduunahum waad furanaysaan fidaaan furasho ayaad furanaysaan yani haddaad doontaan maxaabiista aada qabataan waa isaga galad sheeganaysaan oo waa iska sii daynaysaan idinkoon waxba qaadanin haddaad doontaanna fidya ayaa ka qaadanaysaanoo bedel fidyada lacagay noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa maxaabiis kale in lagu bedelo fiihi xadiidu humaama ayaa baabkan ku sugan humaamata bnu uhaal xadiidkiisii wuxuu markii lasoo qabtay la xabisay waa kii uu yidhi in taqtul taqtul daa damin maxamedow haddaad dishid waxaad dilaysaa nin dhiig u saaxiib ah wain tancam haddaad ii nicmayso iska keydaysana tancam calaa shaakirin nin aan abaal dhacaynin ayaad wax ku xiratay haddaad yacni iska keydaysana nin shukrinaayo ayaad u nicmaysay ogow wain kunta turiidu lmaala haddaad maal rabtana fasal minhu maa shita nin oday u ahayd imaamata bnu usaad oo qabiilkiisa oday u ah wuxuu yidhi haddii aad yacnii maal aad rabtana waxaa rabta warso waa isfuranaan waa in intaasoo ikhtiyaar marka way jirtaa nebiga sal ll ly slam marka waxa uu yidhi layska sii daayey adliquu usaama humaama waa layska sii daayey waa layska dhaafay waa baxay waa soo qubaystay waa islaamay qisadaasu marka fiirinaa fiihi xadiidu humaama waxaa ku jirtay nebigu inuu manni inuu ku sameeyo iska sii daayay jumhuurku marka waxay qabaan maxaabiista shanigooda imaamkay u taallaa isagaa ama manibuu samaynaa hadduu doono istirqaaquu samaynaa waa doonsanaa hadduu doono waxbuu ku bedelanayaa hadba tii muslimiinta u fiicanuuna samaynaa isagu imaamku waxa uu fiirinaa maslaxadiisa ma aha maslaxatulmuslimiinuu fiirinaa mararka qaar waxaa dhici karta inuu dilka fiican yahay oo haddii gaalada ninkaa laga dilo inay baaba noqonayaan gacan midig inay ka go-day oo kale haddii sidaa maslaxo oo u arko waa dila haddii hadda inaan la dilin oo u arkana ee layska sii daayana waa sii daynaa hadduu u arka bedel maxaabiis qaali oo muslimiinta ka maqan hadday jiraan nimankaanna ogol yihiin waa looga bedelana intaba nebigu waa sameeyey sal l slam bacda ahlilcilmina ara kale waxyaabo kale qabaan shaarixo meelahan uu ku dhigay khiyaarka laakiin inuu imaamka leeyahay ayaa xoog badan intaas oo xugunana marka waxay tahay ayb aan dhammaystirno wa qowluhu caza wajalla maa kaana linabiyi nebi uma ahaanin an takuuna lahu asraa maxaabiis inay u sugnaato xataa yufkina ilaa uu laayo fil ardi dhulka korkiisa uu ku laayo xataa yaqliba fi lardi ilaa uu dhulka u adkaado turiiduuna carada adunyaa ilaa akhiri aaya aayaddan markaade waxaa weeyaan qisadii bederay kusoo degtay usaara badrin nebiga abubakar ra'yigooda wuxuu noqday dadkaani in fidyo laga qaato lana sii daayo cumarna ra'yigiisu in la laayo ahaa ilaahay subxaana wa tacaala nebigu wuu ku canaantay aayaddaanaa soo degtay maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudqina fi lardi turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun caiim lowlaa kitaabu min allahi culamada marka waxay isku khilaafeen sida nebigu yeelay maa fiican mase ra'yiga cumar baa afdal ah oo fiican kaiir min alculamaa waxay leeyiin nebiga abubakar sidoodaa fiicnayd maxaa yeeley lowlaa kitaabu min allaahi sabaqa kitaabkii alle hormaray wixii nebiga yeelay iyoayuu waafaqsan yahay saasay dhahayeen ta kale faa'iidadii ku xasishayna waa la ogyahay oo nimankaas markii layska daayey way soo islaameen islaamkay anfaceen qaarna waxay leeyihiin cumar sidiisaa fiicnay leanna maxaa yeele waa lagu canaana meesha ka muuqata adu siday ahaato markii dambe aayaddan waxaa timid fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan waxaas marka dadka maxaabiista la qabanayo labay u qaybsamaan naaga iyo ilmo naag iyo ilmo qabashadaasay waxay ku noqonayaan addoommo iyaga dadkan waa weyn waay waxa fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan muqaatiliinta waay waxa laga hadlaya saas horta u ogo kow mas'alada labaadna haddii ninkii asiirkee gacanta soo galay hadduu islaamo qatli horta waa joogsada itifaaqan ninkii maalan waa islaamay gacantiibuu soo galay intii gacantii uu ku jiray ayuu islaamay imaamka awel maxaan dhahnay waxaa u furan inuu dilo inuu galladaysto iska daayo inuu wax kale kusoo furto yaa u furan inuu addoonsado afartaasaa u furan markuu islaamo wuxuu horta qatligii meesha waa ka baxay itifaaqan saddexdan kale unbaa la dooranaya in la addoonsado in la iska daayo in wax lagu lacag iyo wax laga qaato ayb iyada laftirkeeda marka wuxuu leey khilaaf baana ku jira islaamidda marka goortuu islaamayna waa goorm intaan la qabanin hadduu soo islaamo waxaasoo dhan meesha waa ka baxayan ogow intaan la qabanin hadduu ashhaato intaas waa ka baxa markii la qabtay ee maxaabiista lagu daray kabacdi markuu islaamo waay waxaan marka laga hadlaayo markaa dilkiibaa istaagaya kuwa kalena khilaaf baa ku jiraya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal lilasiiri ninka maxbuuskaa ma leeyahay an yaqtula inuu dilo ow amase yakhdaca inuu khiyaano alladiina asaruuhu kuwii qafaalay xataa yanjuwa min alkafarati si uu gaalada uga badbaado fiihi lmiswaru can اnabiyi sal l slam masaladan waxuu leey maxbuus muslina oo gaala ay haysatoy qafaalatay ma khiyaani karaa si uu uga fakado ma dili karaa ninka wata asaga intuu dilo maka cara maka tegi karaa marka miswar qisadiisii baa ku sugan uu leeyahy miswar marka xadiidkiisa muxuu ahaa qisadii dheereedo abubasiir qisadii abubasiir nebigu markuu u dhiibay ninkii ee uu yidhi orada wado sulxulxudaybiya ka bacdi iyagoo timir cunaaya waa tii uu yidhi seeftaani laba ninay ahayn seeftaan aaday u qurux badan tahay markaasuu yidhi meeqaan jarribay markaasuu yidhi tus ii dhiib waa u dhiibay markaasuu ku dhuftay mid kii kalena isagoo cararaayou madiino galay nebigu waa qaldan tahay iyo waa xun tahay midna ma dhihin sala allahu calayh waali wasalam meeshaa marka waxay daliil u tahay ninkan miskiinkaa ee layska wato ninkan marka uu maxbuuska u yahay haddii uu ama khiyaano uu khiyaano uga fakado ama uu dilo ama uu ka cararo intaba inuu leeyahay leanna caqdi lama gelin waa khiyaanay lama dhihi karo leanna ninkan ninkan maxbuuska uu u yahay caqdi iyo heshiis lama dhiganin heshiisaa laga baxaa ilaan moogtahay fiihi miswar saasuu ka wadaan laakiin masalada saas oo ay tahayna khilaaf baa ku jiro wuxuu leeyahay wahiya min masaa'il اlkhilaafi aydan walihada lam yabuta alxukma fiiha qaala اljumhuuru jumhuur waxay dhaheen in i'tamanuuhu hadday aamineen yafi lahum biاlcahdi ballanka ha u oofiyo xataa qaala maalikun ilaa maalik uu yidhi laa yajuusu an yahraba minhum inuu ka cararo uma bannaano xataa ilaa u ka yidhi wakhaalafahu ashhab asxaabtiisa nin ka mido ashhab yaa ku khilaafay faqaala low kharaja bihi alkaafiru ayb gaalkii haddii uu la soo baxo liyufaadaa bihi si marka mufaadaad looga samey loogu furto falahu an yaqtulahu inuu dila buu leeyahay faqaala abuu xaniifata waqabari gaalkii baa soo kaxaysta maalan dad kaloo laga haysto muslimiina sow markaa gaalasi usoo qaato ugu soo furto markaas wuu dilay dhib male gaaladaa yani maxaabiistaas ku jirta in la haysto hadda yani mafsado ma aha dhibna ma aha iyaga laftirkooda muslimiin gacantooda inay ku jiraan danbaa ugu jirta wa qaala abuu xaniifata waqabariyu waxay dhaheen icdaa'uhu alcahda calaa dalika baailun nin wata asaga oo xarbi ah oo xabsi yacni ku haysto ama yacni gacanta uu ugu jiro inuu ballan la galo iyadaaba baaila ayay yidhaahdeen ballantaaba baaila maxaa la oofiyaya ballan baatila miyaa la oofinayaa naam leanna ninkaani xoogowba ku haystaa ikhtiyaar waxaa maaha ballan ikhtiyaar iyo ballan yacni qaabo imaam isagii maaha haddana soo ula gelayaa marka ballan nin isaga soo qabsaday ware halkan joog waa kuu soo laabanayaa intaan waxaan kugu xirxiro ka soo helo haddii la yidhaha marka ballanoo ka qaaday yuusan ka cararha iska fadhiyo sharci iyo caqli midna ma aha lanna ninkaani cahdiga uu la gelaa maxay tahay isagaaba lagu xadgudbaaya wayajuusu lahu waxaa u bannaan buu yidhi anlaa yafiya lahum bihi inuunan u oofininna waa u bannaan tahay wa qaala shaaficiyatu waxay dhaheen yajuusu an yahraba min aydiihim inuu ka cararo waa u bannaan tahay walaa yajuusu an ya'huda min amwaalihim laakiin maalkooda ma ka qaadan karo nimankan haysto naftiisa ha ka badbaadsado laakiin iyaga maalka ay gaarka u leeyihin inuu iska kaxaysto ma bannaano leanna nebiga muqiira muxuu ku yidhi markuu dilay nimankii maalkiina uu ka qaatay uu ka soo dhuuntay arigiina wuu ka soo qaatay xoolihii nebiga isagoo xoolihii wato uula yimid markaasuu wuxuu yidhi waa islaamay ama alislaamu fa aqbal islaamku waa aqbalayo laakiin xoolahana ma aqbalayo shaqa kuma lihi xadiidkaasay marka iyagu ku dhisan yihiin markooda qofku ma ogtahay waxaani caatifo keliyana iskama aha wax sharci inay ku socdaan fiican la rabo waa qofkii marka sharciga isaga socdo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan makhraj iyo meeluu ka baxaa ilaahay u sahlayaa qaaluu wain lam yakun baynahum cahdun jaaza lahu an yatakhallasa minhum bikulli ariiqin haddii ballan aysan ka dhexaynin dariiq walbo ayuu uga fakan karaa walow bilqatli waakdi ilmaali wa taxriiqi iddaari wagayri daalika waxba haddaynan ka dhexaynin oo nimanku colba ay ahaayeenoo nimankii uu la dagaalamayey si walba uga faka karaa walaysa fii qisati abi basiir tasriixun biannahu kaana baynahu wa bayna man tasallamahu liyaruddahu ila almushrikiina cahdun de qisada abu basiirna ballan baa ku taalayna ballan ma jirin ballanta nebiga iyo waxay ka dhexaysay kufaaru quraysh laakiin abu basiir iyo ninkan ballan kama dhexaynin hadda wato isaga ولهذا تcرض للqتل fqتل أحد الرaجuلayn وانfلت الآkخر وlm يnkir عlيه النبي sى اه ل فaaidooyinkaas ka baabna hda kani baab baab weyaan إida xarqa الmuشhriku muشhriku haduu gubo almuslma muslimka uu gubo hal yuxarqu isaga ma la gubaya gaalku muslimkiibuu gubay isaga hadii ma la gubaya la qabto qala xadaثna mcl بن أسد qala xadaثna وhyb عن أyuba mcl bnu asad huwa alcamiy اlbصriyu abulhaytm iqaة habt qaala abu xaatim lam yukhdi ila fi xadiiثi waaxid qaala xadaثna whayb can أyuba can abi qilaabaةa can anas bni maliki radi اllah canhu ana rahطa min cuklin qolo qoladaas ka mid a amaaniyatan sideed aqadimuu calى اnabiy sal l slm nebigay usoo galeen fajtawow way ku daltabyoodeen jiro oo markaa waxaa ku dhacday hawada hawadaasoo aynan aqoonin baa markaa jiro ugu dhacday sababteed faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow abqinaa rislan noo raadi oo waxaad noo dalabtaa rislan waxaan maalanno xoolo aan maalno nebi allow noo raadi hamsada marka qaci haddii laga dhigo abqinaa waxay noqona ay utlub acinnaa fii talabi daalika yacni waxaad noogu kaalmaysaa inaad noo raadisid waxaas baqaa in laga keenana waa dhici kartaa oo markaa ay noqoto faqaaluu yaa rasuula allah ibqinaa rislan ibqinaa hamsada hamsatulwasli laga dhigo ayb macnayaduna markaas ay noqoto baqaytuka shaya iyo kale ay dalabtuhu laka waa kuu raadina ibqinaa waxaad noo raadisaa rislan oocna waa isku dhow yahay xoolo marka irmaan oon maalanno qaala waxau yidhi maa ajidu lakum idiin heli maayo ilaa an talxaquu bidawdi halahaas geela inaad haleeshaan maahane wax kale idiin heli maayo faindalaquu way tageen fa sharibuu min abwaalihaa kaadideedii bay cabeen wa albaanihaa caanaheedii bay cabeen xataa saxuu ilaa ay caafimaadaan wa saminuu ay cayilaan wa qataluu raaciya raacigii bay dileen wastaaqu dawda halihiina dhowrkii tuldooda ee geela ahaydna waa kaxaysteen wa kafaruu bacda islaamihim islaamnimadoodii kadibna waa gaaloobeen marka waxay kulansadeen riddo iyo maxay isku darsadeen iyo dhib iyo dhib faata sariiqu kii markaa qaylinaya gurmadka ninkii gurmadka ahaa baa yimid annabiya sal l slam nebigu u yimid ninkii gurmadka ahaa ee nimanka qayladhaanta ninkii ahaa waday ayaa yimid sariiq waa ninka qayladhaanta wada fabacaa alaba ayb markaa nebigiibuu u yimid fabacaa wuxuu diray nebiga aalaba dad markaas raadiyo famaa tarajala annahaaru maalintii ma aynan kor noqonin xataa utiya bihim ilaa la keenay faqadaca aydiihi markaa yani subax markay saa yeeleen dhaqaaqeen bacdi riwaayad weliba waxay sheegeen saxiix ah salamatu bnulakwac ayaa maqlay nimankaas inay qowsaarkiina dileen xoolihiina kaxaysteen ay baxeen salama isagoo marka aan cidna amrin ayuu bartiisa ka dhaqaaqay marka waa yacnii lug ayuu ku raacdeeyey marka waana ka daba tegey halihii geelana waa ka soo dhigay maalinnimo iyagiina marka waa soo qabqabteen isagaa marka waa markaa nimanka jariimadaas sameeyey haddii la yidhaha nebiga intii loo tago oo nebigu amar bixiyo oo hala suga haddii la yidhaha waa fakanayaanba iyagiiba marka meelahaasoo kale waa meelaha ay keenayso isagoon imaamkii waxba amrin qofka inuu wax soo qaban wax samayn kara nacam haddii uu og yahay arrinkaas inuu iska yahay arrin markaa imaamku uu yeeli lahayba haddii laakiin la yidhaaha layska dhaafo waxaa dhici karto yacnii in la waayo nimankaas yacnii mafsadadooda inay iska xaqiiqowdo markaa sidaas markuu yeelay famaa tarajala annahaaru xataa utiya bihim ilaa la keenay faqaaca aydiyahum gacmahoodii buu jaray nebiga iyo wa arjulahum lugahoodii isdhaaf uma amara bimasaamiira masaamiir ayuu amray fa uxmiyad waa la kululeeyey fakaxalahum bihaa waa ugu indhakuulay wa daraxahum bilxarati dhagaxda madmadow ayuu ku tuuray oo kulul yastasquuna iyagoo waraab dalbayo famaa yusqowna aan la waraabinaynin xataa maatuu ilaa ay ka dhinteen rasuulka iyadoo lagu ogyahay hadda naxariis haddana nimankan saan muxuu u yeelayna jariimay geysteen dadka jaraa-imta geystana haddaan gacan adag la tusin waxaa weeyaan ma dhaafayaan jaraa-imta dadku meeshuu joogo noocaas iyagaa sidaanoo kale sameeyey nebigu saan u yeelay mana towbana ma weydiinin nebigu sal sl waxaan ku tusaya marka riddada ou la socdo iidaa iyo dhib ou la socdo inaysan la mid ahayn midda mujaradada ibnu taymiyana saaribulmasluulku aad masaladaa ugu caddeeyaa xadiidkan iyona oo kale una deliishadaa marka saxaabada xadiidkan oo kale anas inuu uga xajaaj inuu uga sheekeeya ma jeclaa jirin mararka qaar yacnii anas xadiidkan meel xajaaj joogo ayaa laga yaaba inuu ku sheeg sheego qaarkood waxay dhihi jireen waa waa dhibsa jireen leanna maxaa yeeley xajaaj awalba dadkuu laayi jiray xaqdarruu ku dili jiray haddii uu maqlo rasuulkaasaan wax u ciqaabay ciqaabta waa fiican tahay uu leeyahay nebigaba hadduu sidaan yeelay waa wadaas marka meel xunuu u isticmaalaa walidaalika dadka safaakiinta ah ama dadka qaabka xun u isticmaalayo iyaga inaan loo sheegin waxyaaba ay markaa ka dhigan karaan ul ay ka dhigan karaan inaan iyaga loo sheegin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan qaala abuu qilaabata qataluu wasaraquu waxaarabu llaha warasuulahu sala allahu calayh ali wasalam wasacuu fi lardi fasaadan dhulka korkiisana fasaad ayay ku sameeyeen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leytu can yuunus can ibni shihaab can saciid bni lmusayab wa abi salamata ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal l slam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo qarasat namlatun quraansho ayaa qaniintay nebiyan nebi min alambiyaai ambiyada ka mida fa amara biqaryatin namli quraanshadii meeshii ay deganayd ayuu amray fa uxriqad waa la gubay fa awxa allaahu ilayhi nebiga alla waa u waxyooday anqarasadka namlatun axaraqtahaa ma gubtay anqarasadka lianqarasadka inay ku qaniintay namlatun hal quraansho anqarasadka namlatun lianqarasadka namlatun quraansho hal xabaa inay ku qaniintay miyaad axraqta u gubtay ummatan ummad min alumami ummadaha ka mido tusabixu llaaha ilaahay u tasbiixsanayso ummad ummadaha ilaahay ka midoo tasbiixsanayo miyaad hal xabo oo adiga ku qaniintay miyaa u gubtay baabkan marka kii hore calaaqada uu la leeyahay waa maxay tii hore marka tarjamada waxay ahayd ninka mushriga hadduu isagu wax gubo in isagana la gubi karo wuxuu ka qaatay nimankii nimankii raaciga gubay nebigu waa gubay soo maaha baabkan marka calaaqadiisu maxay tahay waxaa ka muuqata baabkan haddii marka uu halshii quraansho tii qaniintay hadduu intuu soo qabto uu dabka ku ridi lahaa inaan waxba la dheheen soo maha leanna waxaa hal xabo oo adiga wax ku yeeshay miyaad intaan kale u gubtay yacni midii wax ku yeeshay waxbayba yeeshay waay kuwii kale maxaa u gubtay baa ku jirta soo maha ayb meesha marka macnaha ku jira sidaasoo kale xayawaankii marka in la gubo ma fiicna duuse isagu markaa wax dhibaynin ama yani si kale haddii loo dili karo inaansan la yeelin ayb markuu leeyahay marka anqarasadka namlatun axraqta ummatan min alumami tusabixu llaha quraanshadii haddii marka sidaas looga fakeray ee la leeyahay shaaricu uu leeyahay ummad ilaahay u tasbiixsanaysa waa dhaabaca in la dilay in la gubo uu sidaa leeyahay de ninkii gubo marka ninkii gubo ummad muslimiina oo ilaahay u tasbiixsanayaan ama yacni tasbiix ku dhex jiro ama yacni muslimiinba aho iyagu waxay galeen ama waxay geysteenba aan jirin ninkii guba maxaad u malaynaysaa marka berri qiyaamaha isqabsanayaan bilahi towfiiq sal allah wslam alaa nabiyina mxamed wala ali